raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugun sidayaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabnimoonka door korona idaacadda raadiyo baydhabo dhegaystayaal kulunfoolka fola waladan wasiiro ku tirsan maamul goboleedka puntland iyo koonfur galbeedka waladan magaalada garowe ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo xaqiijiyay in madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ol ka ogaayay heshiiskii badda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka oo kulun fogaan aragga la qaaday mas-uuliyiintii soomaaliya matalaasi kiiska badda soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqi ciidan oo weli ka dareera deegaano ku tirsan gurceel kulan farsamoon dhexay dowladda federaalka soomaaliya iyo midooda afrika oo reer dandhiya iyo akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door corona booliska norway oo qowday qof fileer kuduri oo shan qof bareyse fayle dhegaystayaal weliba bareyse khamiiso taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa tan iyo afarta bili tobnaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasi weliba hayna qodobadii warkaana hiraabnimo unku door koronay haddana ka dhawaada dhugunsidayaal warkii hiraabnimo faahfaahsan bareyse fayla dhegaystayaal kulan isu shir guddoomiyaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland weliba ku dhiga xarunta wasaaradda arrimaha gudaha weliba ku qayb galay guddiga wasiire ee matalaya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ganacsatada xoolasho ee xoolasho landiidi ee kusugnaya magaalada laasacaanood oo haddana markaas hadda kusugan deegaano ku tirsan puntland kulanka weliba lankaaraansadaya sidii puntland iyo koonfur galbeed xiriirshiyo ishanhaadi lahay kulan adkaay lahaaya iyo sidii dadkii lahanbug dadkii lahanbari kiciya in markaas lan hel gargaar wadajir ah wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed baashi midoobe nuunow iyo kuma tahay shakhsiyaadkii goobta ku hadali usocona dardaar koobun meelo ka dari
arrintaasna caawan inta u fadhinaa shalayna isla xalay markaa imaanay madaxdii waxaan la kulannay guddigii u badna iyo wasiiro kale puntland goob cashaan ku kulannay haddee warbixintiin waa siinay waxa noogu muhiimsanaanaana waxay ahayd in ganacsatadii la helo dhaqaalaha ka maqnaa in la helo waajib ay tahay saakana hawsha koowaadaan qabanay waxay ahayd madaxweyne ku-xigeenka aan la kulannay iyo guddigii labadii guddiga kulanta guddigii koonfur galbeed guddigii puntland iyo madaxweyne ku-xigeenkii arrinta aan ku celcelinay oo annaga warbixin ka sokow iyo wixii xumay dhacay oo la cambaareeyey ka sokow arrinta aan u nimid garooba oo u sheegnay inay tahay in ganacsatadii hantidoodii la helo waddo walbaa isticmaalno in la helo taasna meel fiican inoo maraysaa galabtana saas camal waxaan la kulannay haddana qaar ka mid a wasiiradii haddana waa ku celinay berri waxaan ballansannahay marka subaxii hadduu al idmo guddigii ganacsatadii dhib ka soo gaaray iyo annaga guddigii puntland aan ka wadaa in qorshihii lagu heli lahaa iyo waddadii lagu heli lahaa annagoo xog hayno xoolaha maqan cadadooda cidda ay ka maqan tahay goobta ay taallo ciddaan la kaashan lahayn in la helo arrintaas marka waa qodob aada muhiim noogu ah in dadkii haddiiba lasoo barikiciyey xoolahoodii ugu yaraan in la helo marka taas horta ku kalsoonaada in waddo walba aan u marayno in xoolihii la helo taas waa ku kalsoonaanaysiin midda kale haddeer dad lix boqol iyo toban qof oo laascaanood ka imaaday abeydhaw ku sugan caaw dib u dejin fiicana loo sameeyey annagoo weli tusaale aan siinayna guddi hoosaadaa jira guddiga wasiirada marka laga reeba guddi hoosaadaa jiro oo abaabulan oo isku xiran oo gurubyo samaystay oo habeeni maalin is abdhate garaya annagana soo abdhate garaya dadkii si sharaf la loo dejiyey welwel caawo kama qabaan dhib kale inuu soo gaaro meelay ku hoydaan inaysan lahayn oo roob uu ku da-a iyo waxay cunaan dhibkaas ma haysta caawo keli stresskii iyo dhibkii soo mareen maahine dad dadkooda la joogi waayo oo loo gurmaday looma kala harin dowladdii shacabkii reer koonfur galbeed kulli culimmadii iyo isimadii iyo kulli looma kala harin meesha ugu saraysana madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed maalmihii lasoo dhaafay shaqada ugu weyn uu qabtay ama keliya uu qabtay waxay ahayd shaqadan dadkii reer koonfur galbeed dhibka soo gaaray in loo gurmado wixii loo qaban karan loo qabtay shalay ugu dambeysay wuxuu la kulmay beesha caalamka dhammaantood in soomaali joogta uu la kulmay fariinna uu u dhiibay
weli dhegaystayaal warkii iyo la dareertaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke weliba ku hadalay heshiiskii isfaamka mooy oo ra-iisul wasaaraha uu sukahayo xukuumaddii sheekh shariif heshiiskaas oo hay kiiska badda oo la deeri lamaada kun iyo sagaalkii welibana markaas wada galay lamada dowlad daraska ee kenya iyo soomaaliya qoraal uu saadhiki bartis twitterka waliba ka sheegaya cabdirashiid sharmaarke cumar cabdirashiid in sheekh shariif sheekh axmed walka ogaaya ee is afgarodkii laladeeri kenya lamada kun iyo sagaalkii kaasay oo hay walka bedelo ka kiiska badda cumar cabdirashiid iyo qoraal shey waliba ka sheegay in inkiraada noocan oo kale wadada anfaraasa in madaxweyne farmaajo usiin inkara kiiska qalbi dhagax maxkamadda i c j weliba shalay ka dhawaaqday xukunka galdacwadeedka badda oo dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyadoo inta badan dhulbadeed liska haysada lan xukumi dowladda federaalka kiiska badda iyo muddo dheer hajiitamaaya weliba barimadow ka nagatay qaar ku mida siyaasiyiinta soomaalida oon ka horeeya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cumar cabdirashiid iyo xukunka maxkamadda ee kudib la hadalay warbaahinta caalamiga welibana erey dacaayadda lakafaafiya iyo weliba etaato markaas inay cuntamaana shakhsiga soomaaliga eh weliba markaas badda gadoshe lan lanleexiyey shakhsiyaad ku tirsan dowladda yeeri taas weliba baalmarsanta heshiiska iyo qawaaniinta yeeri madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ee weliba hadhoway xukunka i c j welibana ka tilmaamay guul hanhooyitii soomaaliya dhinaca kale dhinaca kale siyaasiyiin badan oo soomaaliyeed iyo arrintaas ku hadalay iyoaana hadhowaayay in soomaaliya lan xukuma kiiskaas hadaladun iyo waliba kooyi kureed markii garsoorayaasha si wada jiray oon go-aameen in xuduud badeed rasmiga lan sameeya soomaaliya iyo kenya taasay oo meelo ku saaraasa xuduud badeedkii soomaaliya sheegada jartay waliba deegaano hooseedow degmada gurceel ee gobolka galgaduud ku dareer ee dhaqaaqa ciidan ooay wadaan ciidamada dowladda ahlu ciidamada dowladda iyo han galmudug oo ku wajahan degmada gurceel toddobaadkii laha dhaafi degmada gurceel weliba ku sugan ahlu sunna waljamaaca hanisay oo difaac adag iyo ka samaysadeen daafaha iyo magaalada weliba aan diyaar garoobana dagaal ku dhangay lamada dhinac wararkan oo deerahaya degmada gurceel weliba xaqiijahayna in hiraabtun ilaa iyo xalay laka dareemay barakac iyo sameeyahayaan dadka deegaanka waliba ku obsa qabana in eritiyo in korsho laka dagaalama xaalada degmada gurceel ee gobolka galgaduud iyo weliba yahay hadeeta to markaas obso badan ha wajahdi dadka deegaanka welibana ku obsadahayana in ahlu sunna is adkayta kureedna meele dagaal foolka foole kabilaawada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya iyo bogaadii wafdigii iyo qareenada soomaaliya oo kama talaya difaaca badda soomaaliya usoonan mahadnaqi madaxda iyo shacabka ra-iisul wasaaraha dowladda iyo weliba kulan la qaadaday wafdiga dowladda oo oo ku qeyb galay dhegeysiga maxkamadda i c j taasi oo guulii dowladdii deerti ra-iisul wasaare ayaa weliba kulankaas aan ka mahadnagay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud usoona ka tilmaamay aabbihii jeeye kiiska badda sidoo kale weli baan mahadnaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka adkaysaday in kiiska badda maxkamadda landhaafa ra-iisul wasaaraha kulankaas weliba kala qaadaday aaladda laska aragow
go-aan dhaxalgal ah oo taariikh galshay ayuu noqday waxaan kaloo rabaa inaan idinka idiin hambalyeeyo saraakiishiina garyaqaanadiina xafiiskayga ra-iisul wasaaraha tiimka uu hogaaminayo abukaatayaasha sulaymaan yuusuf garaad iyo walaalkay faysal assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii farxaday maanta ii tahay inaan tiimkii soo halgamay muddo badanna hawshan kusoo jiray aan u mahad celiyo la-aantiin maanta meesha aan joogno ma gaarnayn dadaal iyo karti iyo hufnaanta aada muujiseenna aad ayaan ugu farxsanahay aniga ku hadlaya magaca shacabka soomaaliyeed waxaa idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo shacabka soomaaliyeed oo idinku diirsaday hawsha baaxadda leh ee adag ee aada u qabateen waa soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay waana idiin hambalyeynayaa waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan shacabka soomaaliyeed uga sheego muddo ayay arintan la soo jihaadayeen dhammaan shacabka soomaaliyeed sidaan hore u sheegay gabadha iyo wiilka ku nool gaarisa jigjiga jabuuti hargeysa muqdisho dhammaan hawsha aada wadaan way u hanqaltaagayeen wayna sugayeen guushan marka guul hal gobol ama laba gobol ay leedahay maahane waa guul ay leedahay dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayna sugayeen ayna u damqanayeen marka saa darteed farxaddan waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo idinkaga hambalyeeyo shacabka soomaaliyeedna uga hambalyeeyo meel kasta ay joogaan walaalkeen injineer saalax allah u naxariisto oo ah injineerkii hawshan maantay qeybta laga hadlayo dhigaha iyo loolka badda aada u yaqaanay oo contributionkii ugu fiicnaa xagga tobografiyada qeyb weyn kasoo qaatay ilaahay qabrigiisa waasiciyo shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay usoo duceeya injineer saalixi inuu ilaahay janatulfardowsa siiyo wiilkiisana waxaan leeyahay mabruuq aabbaha sabr allah naga siiy laakiin howl weyn ayuu qabtay faysal marka sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo lowyaradeenna walaasheen muna sharmaan oo runtii hawshan bilowgeedii qeyb libaaxa ku lahayd ilaa haddana ay daba taagneed iyadana waa u mahad celinayaa waxaan kaloo rabaa halkan sida shacabka soomaaliyeed ay ogyihiin in xukuumaddan dowladdan dowladdii ka horeysay mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahaa aabbihii geeyey kiiskaas maxkamadda caalamiga ah ee heeg oo bilaawgeedii isaga lahaa waa uga mahad celinaynaa maanta guusha lagu joogana isagaa hormuud u ahaa sidoo kale madaxweynaheena maxamed cabdulahi farmaajo oo isagana maantay soo gaarsiiyey meesha guusha ay maanta taalo isagana ilahay ka soka mahadda isagaa iskaleh waa u mahad celinaynaa dowladdii kumeel gaarkeeda uu hogaaminayay madaxweyne sheekh shariif iyo baarlamaankiisa oo runtii qeyb lixaad le kasoo qaatay hawshan sidoo kale ayaan rabaa iyagana inaan u mahad celiyo sidoo kale dadkii kasoo qeyb qaatay ay ku jirto wasiiradeenii hore fawziya xaaji aadan iyadana waa u mahad celinayaa marka haddee intii aan ka tagana waxaan leeyahay waa mahadsantiin
odayaasha dhaqanka degmada gurceel iyo weliban ka baaqina ahlusunna waljamaaca in ciidamadii iyo ku saara iyo ku saaraan magaaladaas odayaasha iyo weliba tilmaameenaa in xalkeeya in ahlusunna miila faaruu jeeda kuriyeedna qobsata ciidamada dowladda weliba tilmaameenaa in ahlusunna iyo ambilaawna dagaal hadda dhiigka deed ah
gaa naloo geystay magaaladiioo wada dhufaysahaa nimid annagoo ku maqan nabadayn ayaa waxaa nimid gurucaalo dhufays ku wareegsan yahay oo o ah goob dagaal ah oo duulaanna la sugaayo duulaanna soo galay ma u dul qaadanayno dagaalka laga soo xawilay ee huurshe qalanqalle olol bohol la soo marsiiyey halkaa markuu marayay haddii dawlad loo socdo isteed galmudug dhuusamareebay joogtaa ciidamadii xoogga dalka nabad sugiddii booliiskii qaranka soomaaliyeed iyo kuwii isteydkaba waxay joogaan dhuusamareeb gurcaal wax jooga ma leh dad shacaba ayaa deggan degmo xataa maaha waa tuulo waxa inta loo soo gudbiyo dagaalka nuucaasa loo soo xawilay dhufaysyada looga qotay tarajayga oo lagu wareejiyey oo ilmaha looga dhex dagaalamayo dulqaadka nuucaasu waa naga dhammaaday uma dulqaada doono naga dulqaadaan leenahay shiiqa sheekh maxamed shaakir cali xasan toos asagaa u beegsanaya aniga naga dulqaadaan leeyahay shiikh ciddii kula socota iyo adiga iyo ciddii kuguma bi-aba naga dulqaadan ku leeyahay haddaad diiddo meeshaan dadaa dega waana deganaan jireen waana deganaan doonaan jawaabteedana waa bixi doonaa insha allahu
wadaadkan sheekh maxamed saakir cali xasan iyo culummada la joogta arrintii ay inta hadda ka hor huursho ka cilaamiyeen oo huursho ka soo xawileen oo ay sangooya keeneen oo ay bohol keeneen oo ay ka soo xawileen oo gurceel haddana soo dhex dhigeen ayaan waxaan leenahay culumooy dhufayska magaalada gurceel ka dhex qaada colka ka bixiya magaaladan xabad uma rabno shiddo uma rabno ma ogolin wax badanaan dulqaad badan iyo dabacsanaan badan muujinnay ilmaha bannaanka yaalla hadday ina xanuujin waayeen qof inii danqanahayaa ma jiro waxaan ina leenahay dhufayskaas naga qaada naga bixiya meeshaad degaysaan oo kala dega magaaladaas gurceel la yidhaahdo dhib iyo shido iyo qaxar intii lagu qaban lahaa waa lagu qabtay qax iyo rafaad intaad gelin lahaydeen waa la geliyey ka bixiya qax dambe uma ogolin xabad uma ogolin raalli kama ihin mana aqbalayno umana dul qaadanayno magaaladana odayaasheeda annagaa ah waxaanaan aqbalayn waxaanaan aqbalayn nooca haddeer gurceel ku sugan yahay ma aqbalayno
sheekh shaakir xiriirkiisaan raadinnay in badanaan isku daynay waxaan samaynay waa soo tagnay shan iyo toban nin oo dhaqana oo dadkii maaragtay cuqaasha ahay ah ayaa gurigiisa iriddiisa maanta hal saac taagneed waxaan isku dayaynay inaan la kulanno inaan caqli la wadaagno inaan wada hadalno inaan nidhaa marasta iyo masaakiinta barakacday kuwa kalena haddeer la raraa sheekh shaakir inta gadaal u fiirsatad ma aqoon li'ide ma qabato diiniyan kuma fiicna dunuwiyan kuma fiicna aakhiradan kuma fiicna waxaa weeye guri qurux badanaad ku jirtaa dadkii masaakiinta ahay oo guryaha dhex yaallay dadka shacabka ah ee gurceel deggan oo ay dhigeen siyaaradii
burcad hubaysan koonfur afrikaan ee weliba xalay muwaadin soomaaliyeed iyo kadilana deegaanka lambis ee gobolka limbabu ee dalkaas faahfaahino dheeraada iyaloo ku helhaya burcadda iyo weliba muwaadinkii oo dilanlaka magacaaba jaray shaafici cabdulle sanay weliba kutogadana deegaankaas weliba aan amuuday rasaas iswidaarsadeen lamaada dhinac muwaadiniin kale iyo ku sugnaya meel anku dheerayna goobta falku ku dhiya meydka marxuum shaafici iyo weelo meelo weliba ku qaaday soomaalida meelo ku nool ciidamada ammaanka ciidamada ammaanka koonfur africa iyo weliba durbab iyo bilaawena in falkaas iyo baaran dilal kalinjeysado muwaadiniinta soomaaliyeed ee koonfur africa maalmogii lahadhaafi weliba siinagdana haanu sii kororay meelo warkaasi dhugun sadaal sinku koyahay weliba idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka qof hubaysan qofku hubaysan fileer iyo iyo weliba dalka norweynka dilka dilay shan qof lama kalena weliba lahka waramaa intuusa dhaawaci baaritaan iyo sameyan laamaha laamaha ammaanka eedaysanuhu iyo booliiska gacantaha ka dhiki saasayna weliba warbaahinta caalamiga xaqiijay afhayeenka booliiska dalkaas howlgal muddo dheer la sameeyey kureed dalku guulaysadii in gacanta laha ka dhika shakhsigaas oo faldembiyeedka noocaasa ee jeysidii warkii isinkula dareertaan raadiyo baydhabo dhegaystayaal intan inkeegintan u kulmaan war kun war lamida ammaano allah
raadiyo baydhaba waa idaacad daacad ahoo ku hadasha afka bulshada raadiyo baydhaba waxay kuu soo gudbin